bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لilh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعdu qala الإmam أbu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى kitaabu النحl النحlu waa masdaru naxaltuhu ay acطaytuhu wالnuxlaة alcaطiyaةu waa siismada hibada ayaana loo jeedaa ee baab kale ama kitaab kale ayuu hibada guud ahaan u gunti doonaa laakiin baabkan annuxla annuxl wuxuu ku saabsan yahay waalidka waxa uu siinayo hadda ilmihiisa wuxuu siiyo iyo xadiidkii nucmaan baa kitaabka dhan uu ku wareega kitaabu nuxlidan hibada iyo wixii ka dambeeya alcumra iyo waruqba iyana abu kitaabo kaleu ka dhigi doonaa marka nusaqa qaarna waxay leeyihiin kitaabu nnuxli waalhibati waalcumra walruqba waalcataayaa ayb saaxibu kitaabi alcayn waxa uu yidhi annuxlu wanila wannixlatu alcataau yani annuxlu wannaxlatu alcataau waa siismada bila sticaadatin marka aan bedel la qaadanaynin qofka marka uu qof wax siiyo bedelna uunan ka qaadanaynin ayaa waxaa la yidhaha annuxla waa hibe marka hibada waa qofka in wax la siiyo iyadoon bedel laga qaadanin markaas ayb oo mucaawado shaygan shaygaanan hadda kaaga gadana ama kaaga bedelana iyo aan ahayn qala dikru اkhtilaafi alfaadi الnaaqiliina likhabri nucmaan bni bashiiri fi nnuxli dadkii soo guuriyey alfaadooda kala duwanaanshadeeda khabarka nucmaan bnu bashiir ee ku saabsan fi nuxli hibada ku saabsan wbilisnaadi qaala akbaranaa qutaybaة bnu saciidi qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata can الzuhriyi can xumaydi xaa وأخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعناه من الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير أن أباه آaبiهi نxله غuلاaما adoon ayuu siiyey فأتى النبي صلى الله عليه وسلم نبga ayuu u keenay يشhiدهu isagoo مرkhaati gelinayo faqaala waxa uu yidhi nabiga sal ll ly slam akula waladika naxalta anaxalta miyaad siisay kula waladika ilmahaagoo dhan ma u hibeysay qaala laa maya buu yidhi qaala fardudhu celi wallafdu limuxamadin celi buu yidhi marka nacam marka celidan amarkaani marka muxuu tusayaa marka wujuub haddii uu tusaayo oo celi ay tahay qolooyinka marka ilmaha in loo kala badiyo cadiyo ama hibo qaar inta la siiyo qaarna laga tago inay mamnuuc tahay ay ka qaadanayaan maadaama in laga soo celiyaba la amrayba amar ah qaarna waxay leeyihiin waana sida hadda yacni culimada in badan oo kamida ay xujaystaane fardudhu iyo farjichu waxay daliil u tahay bay dhaheen daliilun cala sixa inay ansaxday ay daliil u tahay haddii aynan ansixin hala soo celiya lama dheheen shayga markuu qof kale aado oo uu milkiyo ayaa laga soo ceshtaa yacnii ka soo cesho macnaheeda ninkii waa qaatay waay waa siismadii ansaxday ayaa laga qaadanaa bay dheheen halkaa marka laba faham waayo dayb masaladana asalkeeda yacni waxaa ku jiro riwaayaadka markaan jamcinaan marka arkaynaa wixii fiqi iyo ku jiraan u badanna meelahaas wlafdu limuxamedin lafdiga moxamed bnu mansuur lafdigiisii waay ma ahan kii qutayba wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu salamata walxaariثu bnu miskiinin qiraءaة calayhi waana asmacu can ibni اlqasim can maliki can ibni shihaabi can xumayd bni cabdالraxman wamoxamed bni الnucman yuxadihaahu can الnucman bni bashiiri ana abaahu ataa bihi rasuula اllahi sal l slam nebigu ula yimid faqaala wuxuu yidhi inii naxaltu bnii inankayga ayaan siiyey gulaaman addoon ayaan u hibeeyey kaana lii ani ii sugnaa faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulka wuxuu yidhi akula waladika naxaltahu anaxalta kula waladika ilmahaagoo dhan ma siisay algulaama addoonka naxaltahu ma siisay qaala laa maya buu yidhi qaala rasuulu llahi sal l slam farjichu celi buu yidhi haddaba marka riwaayada fardudhu tanna farjichu isla macno waa isku dhow yihiin waxaa laga qaadanaa marka waalidku inuu ilmihiisa hibada ka wixii uu u hibeeyey inuu ka qaado karo haddii la yidhaha waa ansaxday waalidkiina aab yacnii dib buu uga ceshtay marka waalidku in ilmihiisa uu hibada ka cesho kaka wixii uu siiyo uu ka qaadan karo imaamu maalik marka isaga wuxuu ku tegay aabbaha keliya iskale arrintaas oo hibada ilmihiisa inuu ku laabto hooyaduna waa leedahay hadday cunugeeda u hibayso shay aabbihiis oo nool inay ka ceshato waa leedahay marka hooyadii aabbaha macnaha waa ku kala qaaday aabbaha isaga mutlaqan wixii uu ilmihiisa u hibeeyey waa ka cesho karaa hooyaduna wuxuu leeyahay waa ka cesho kartaa waxay u hibayso inta uu cunugu aabbihiis nool yahay haddii aabbihiis dhintana maxaa laga sameynaya agoon uu noqonaa buu leeyahay macna oo haddii marka uu agoon noqdo lam yakun laha rujuucu ma u noqon karto maalkaas kama qaadan karto wixii ay siisay waayo wuxuu leeyahay liana alhibata lilyatiim hibadii marka agoonkay usugnaanee ka sadaqati oo kale hibada agoonka yacnii loo hibeeyaa sadaqo oo kale waay laa rujuuca fiiha liaxadin maaligaa marka sidaa ku tegay culimada badankoodna waxay kuma kala qaadin iyaga waxay yidhaahdeen rag iyo hooyada iyo aabbaha iyo waalid waayo xataa awowga iyo ayeyda iyo waa ka celin karaan waxa ay ilmahooda ay siiyaan oy u hibeeyaan wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu haashimin nusaqa qaar marka xaashiyadooda hishaamaa ku taal waana mukhaalifun lima fi الtuxfa qaala xadaثana اlwaliid bnu muslim qaala xadaثana اlawsaaciyu can الzuhriyi can xumayd bn cabdالraxman wacan muxamed bni nucmaan can الnucmaan bni bashiiri ana abaahu bashiira bna sacdin jaa-a bibnihi nucmaan ayuu ula yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii naxaltu bnii inankayga ayaan u hibeeyey ghulaaman addoon kaana lii faqaala rasuulu llahi sal ly slam wuxuu yidhi akulla baniika naxalta wiilashaadoo dhan ma siisay qaala laa maya qaala farjichu celi akulla baniika marka taqliib ayaa ku jira hadduu wiilal keliya dhalay ishkaal ma leh haddii wiilal iyo gabdho oo isla dhalayna taqliibaa ku jira oo wiilashaada marka la yiri gabdhaha waa soo gelayaan marka waa usluub carabi oo taqliibka ayb wabihi qaala akbaranaa cmr bn cثman bni saciidi qaala xadaثna اlwalidu huwa bnu muslim can اlawsaaciyi can الzuhriyi ana mxamed bna nucman wa xumayd bna cabdالraxman xadaثaahu can bashiir bni sacdin marka wuxuu ka dhigay can bashiir bni sacdin nucmaan bnu bashiir aabihi ayaaba xadiidka uu musnad uga dhigay xaafidka ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi laba kun shan boqol sideetan iyo toddobo wa akhrajahu الnasaa-iyu min dariiqi اlwsaaciyi can ibni shihaabin ana moxameda bna nucmaan wa xumayda bna cabdiraxmaan xadaثaahu can bashiir bni sacdin riwaayadan waa jacalahu min musnadi bashiir fashada bidalika waa ku shaadoobe marka arrintaas wاlmaxfuudu anahu canhuma can الnucmaan waa riwaayaadkii soo hormaraya maxfuud ah oo xadiidku waa min musnadi annucmaan ibni bashiir ee maaha min musnadi bashiir waalidi nucmaan qisaduu leeyahay bashiir isaga nacam laakiin werinta nucmaana iskale nacam shaad waayo marka riwaayadan annahu jaa ila nabiyi sal l slama binucmaan bni bashiirin buu ula yimid faqaala wuxuu yihi inii naxaltu bnii hada ghulaaman ayaan siiye fain ra'ayta haddaad aragto an tunfidahu inaad fuliso anfadtuhu waa fulinaya anigana faqaala rasuulu llahi sal l slama wuxuu yidhi akula baniika naxaltahu qaala laa maya qaala fardudhu celi wabihi qaala akbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaثanaa abu mucaawiyata can hishaamin can abiihi can الnucmaani bni bashiir hadda riwaayada markii hore zuhri ayaa soo socotay hadda riwaayaadkii zuhri waa laga baxay oo xadiid curwaa la galay marka ayb an can hishaamin can abiihi can الnucmaan bni bashiirin ana abaahu aabihi naxalahu nuxlan waa u hibeeyey hibo faqaalat lahu waxay ku tiri umuhu hooyadii ashhid الnabiya sal l l slam nabiga markhaati geli calaa maa naxalta bnii inankayga ama wiilkayga waxaad siisay nebiga u markhaati geli iyada marka sidaas waxay ka rabtaa inaan in cunugeeda ou helo oo markaa yacni waxay ka istiri amau intuu ballanqaad u sameeyo ounan sii sii doonin hala siiye isleedahay hay nebiga marka markhaati geli bay tiri faata nabiya sal ll slama nebigu u yimid faata nabiya sala allahu alayhi wasalama nebigu u yimid fadakara dalika lahu arrinkaabuu u sheegay fakariha nabiyu sal l slam nebigu wuxuu nacay an yashhada lahu inuu u markhaati kaco marka waa nacaydan maxay noqonaya marka karaaha oo waxay noqonaya karaahatu tanziih karaaha oo marka waxay noqonaysaa karaahatu tanziih ah mise waxay noqonaysaa karaaha aan tanziih aan ahayn oo taxriim karaahatu taxriim miya mase waa karaahatu tanziih labadan culimada waa yidhaahdeen waan waana ka hadli doonaa intii yani karaahatu taxriim ka dhigtay iyo inta aanan ka dhigin inta karaahatu taxriim ka dhigtay iyo intaanan iyo inta karaahatu tanziih ka dhigtay waa arkaynaa in sha allah wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu macmarin qaala xadahanaa abu caamir wahuwa alcaqadiyu qaala xadahanaa shucbatu can sacdin yacni bna ibraahima can curwata riwaayada hore hishaamay ahayd midaanna hishaam can curwa midaanna waa yacni sacdu bnu ibraahim can curwa can bashiirin hadda markaan riwaaya midan waa musnadu bashiir anahu naxala bnahu gulaaman ayuu sii ayuu u hibeeyey faata nabiya sal l slama nebiguu u yimid faaraada wuxuu doonay an yushhida nabiya sal l slam nebiga inuu markhaati geliyo faqaala wuxuu yidhi akula waladika naxaltahu mila mila daa ilmahaagoo dhan ma siisay kanoo kale qaala laa qaala farduudhu celi marka sidaasuu yidhi wejkan marka nasaa-iyaa la gooni noqday min ariiqi abi caamir cabdusamed ayaa khilaafay cinda abi cawaana ibnu cabdilbarna fi tamhiid farawaahu can shucbata bihada اlisnaadi waqaala fiihi wuxuuna yidhi can الnucmaani bni bashiiri ana abaahu wazaada abu cawaana wuxuu ku daray fii aakhirihi faabaa wazaada bnu cabdilbar calayha wuxuu kusii ziyaadiyey an yashhada lahu faabaa an yashhada lahu waa diiday inuu umarkhaati furo xadiidkuna min dariiqi malik can الzuhriyi waa min musnad الnucmaan wakada min xadiidihi ayضa oo xadiidi الzuhri min wajhin aakhara canhu riwaayadii awsaaci unbaa shaad ahayd midan lafteeda marka khilaaf baa ku jiro oo abu caamir alcaqadi waa lagu khilaafay oo qaar baa min musnadi nucmaan ka dhigay wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu xaatim qaala akbaranaa xibaanu qaala xadaanaa cabdullaahi can hishaami bni curwata can abiihi ana bashiira ana bashiira ata nabiya sal l slam marka riwaayadan cabdullaahi can hishaami bni curwata can abiihi waa curwa ana bashiira ata nabiya sal l slam waa mursal marka riwaayadan waayo bashiir markuu nebiga u imaanayo curwatu bnu zubayr ma joogaba ma dhici karta inuu jooga waayo isaga waa taabici faqaala wuxuu yihi yaa nabiy allah naxaltu nucmaana nixlatan nucmaan ayaan hibo siiyey qaala wuxuu yihi acdayta liikhwatihi walaalihii ma siisay qaala laa maya qaala fardudhu ka celi celi buu marka yidhi b marka midaana marka waa waa riwaaya mursala wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdilmalik bn abi shawaarib qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu zurayc qaala xadaanaa daawuudu can shacbiyi hadda riwaayati shacbi baan soo galnay waa daawuud can shacbi midaan can nucmaani bni bashiirin qaala inطalaqa bihi abuuhu aabihi baa la tegay yaxmiluhu ila nabiyi sal l slam isagoo nebiga u qaadaayo qaala wuxuu yidhi ishhad markhaati fur annii aniga qad naxaltu nucmaana nucmaan inaan siiyo min maalihi maalkayga kadaa wa kadaa inaan ka siiyo hadda addoon lama sheegin waa layska ibahaamiyey qaala waxa uu yidhi kulla baniika wiilashaadoo dhan ilmahaagoo dhan naxalta ma siisay midla aladii naxalta nucmaan wuxuu aada nucmaan siisoo kale bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhana can cabdilwahaab wahuwa bnu cabdilmajiid althaqafiyu qaala xadahanaa daawuudu waa daawuud bnu abi hindin can caamir waa shacbi marka labadan riwaayaba daawuud iyo tii hore iyo midanba waa daawuud can ishacbiy can الnucmaani ana abaahu aabihi ataa bihi الnabiya sal ll l slam nebigu ula yimid yashhadu calىa nuxlin naxalahu isagoo uga marqaati kacayo yanii hibo uu markaa siiyey iyaahu isaga uu siiyey marka dabdiga marka yashhaduhu yani yashhadu calaa nuxlin bacdi nusaqna yushhidu calaa nuxlin ayay dhigayaan taasaana fiican yani nebigu u yimid yushhidu isagoo markhaati gashanayo calaa nuxlin hibo naxalahu uu siiyey u markhaati gashanayo iyaahu isaga nucmaan uu siiyey faqaala wuxuu yihi nabiga sal ll ly slam akula waladika naxalta midla maa naxaltahu qaala laa buu yidhi maya qaala falaa ashhadu calaa shayin waxba kama markhaati kacayo aniga yani markhaatidii buu marka diiday alaysa yasuruka miyounan ahayn inuu ku farxad gelinayo an yakunuu ilayka agtaada inay ahaadaan fi lbiri xagga khayrka iyo samafalka sawaa'an jin inay ahaadaan khayrka iyo samafalka iyo baarinimada inay ku sina agtaada ay ku sinaadaan maku farxad gelinaysa miya qaala balaa inaynan i farxad gelinayn iska daayo waa i farxad gelinayn qaala wuxuu yidhi falaa idan haddaba maya falaa maya idan haddaba hadday sidaa tahay maya ee riwaayadan marka waxaa soo qaata jumhuuru ahlilcilmi oo iyaga dhahaya waa karaaho in ilmaha qaarkood hiba la siiyo kuwa kalena aan laga la siinin xaaraan ma ahane waa karaaho waxayna u qabsanayaan marka hadda xadiidkan wajhu dalaaladoodana waxay tahay nebigu arrin wuxuu u celiyey marka arrin marka taxriim aan ku lahayn marka aan aan aan aan ku lahayn taahiir aan ku yeelanaynin oo wuxuu yidhi alaysa yasuruka an yakunuu ilayka fi lbiri sawa baarinimada isku mid inay kuu noqdaan sooma jeclid haddaad jeceshahay waxaa kuu fiican waayo inaad wax sinto oo aada markaa yacni mid walba aada siiso wixii isaga markaa kan aada siiso oo kale kuwa kalena aada siiso waa iska amru irshaaday iska noqonaya wixii amar marka meeshaas ku jiray nacam oo qariinada marka tan oo kale qariino way ee nadar ahaanna waxay leeyihiin haddii maanta uuba ayaga dhan inta ka dhex bixiyo nin ajnabi ka ahba ou siiyo maalkiisa u hibeeyo waa yeeli karaa haddii marka mid ajnabi ahba siintiisu ay bannaan tahay yacni waxay leeyihiin mid iyaga ka mida inuu siiyana waa min baabi owlaa xagga nadarkana meeshaasay fiirinayaan ayb wabihi qaala akbaranaa muusa bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama qaala xadaanaa abu xayaan can sulaymaana ayb abu xayaana can shacbiyi qaala xadaanii nucmaanu bnu bashiirin alansaariyu ana ummahu ibnata rawaaxata ahayd sa'alat abaahu aabihii bay weydiisay bacda almawhibati hibooyinka waxka hibada wax ka mida min maalihi maalkiisa libnihaa ayay u weydiisay cunugeeda wiilkeeda faltawaa bihaa waa meermeeriyey marka sanatan sanad ayuu celceliyey oo waa laalaabay faltawaa biha ay maala matalahaa sanatan sanaduu iska daba celceliyey uma badaa lahu waxaa u muuqday mar dambe yacni inuu siiyo fawahabahaa lahu waa u hibeeyey faqaalat waxay tihi laa ardaa ma raalli noqonayo xataa tushhida rasuula اllahi sal ly slam ilaa ad nebiga markhaati gelisid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina uma haadaa midkan hooyadii ibnata rawaaxa ah qaatalatnii waa ila dagaashay cala aladii wahabtu lahu wixii aan u hibeeyey bay igula dagaalaysaa igu haysataa yani markii hore waayo nacam ayb yay aad si siidaas kula ay ku haysateen faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yihi yaa bashiiru alaka waladun siwa haada maha ma leedahay walad ilmo kan aan ahayn qaala nacam faqaala rasuulu llahi sal l slam afa kulluhum wahabta lahum kulligood ma u hibaysa midla aladii wahabta libnika haada kii aada u hibaysay inankaagan oo kale qaala laa maya buu yihi qaala rasuulu llahi sal l slam falaa tushhidnii idan aniga hay markhaati gelinin fainii laa ashhadu calaa jawrin anigu jawr ma markhaati kacaayo tanna marka waa adilada ay qabsadaan qolooyinka iyaga dhahaya waaba taxriim arrintan waayo nebiga jawrow ku tilmaamay ay leeyihiin jawrku marka uun muxuu noqonayaa marka yacni dadkii la dhashay wixii inaad siiso ay ahaydaad ka weecatay iyuu iska noqonaa marka qolada kale saasay leeyihiin وبه qال أخبرنا أبو داود qال xdثنا يعلى qال xdثنا أبو حyان عن الشhعبي عن النعمان بن بشير qال سألت أمي أbي hooyaday aabahay bay weydiisay بعض الموهبة فوهبها لي فqالت لا أرضى حتى أشهد رsuuل اللhi صلى اه عليه وسلم qال فأخذ أbي بيديi gacanteyduu qabtay وأna غuلاaم ano ina wiil yar ah faأtىa رasuul الlahi صلى اه عليه وسلم u yimid faqاla ya رasuul الله ina uma hada ibnata rawaaxata طalabat bacda almawhibati waqad acjabahaa waxaana farxad geliyey an ushhidaka calaa dalika inaan yacnii markhaati geliyo arrinka adiku markhaati geliyo qaala yaa bashiiru alaa kabnun gayru hada inan maleeda kan aan ahayn qaala nacam qaala fawahabta lahu ma u hibaysay midla maa wahabta lihada kaad u hibaysa kanoo kale qaala laa qال فlا تشhدنيi إdا فإنii la أشhهد عlى jawri وbه qال أخبرnا أحمد بن سليمان qال xdثnا محمد بن عubayd qال xdثnا إسماعيل عن cاamر qال أخبرت waxaa la ii sheegay أنa بشhير بنa سعد أtىa رasuul الlahi صلى اه عل سلم نبigu u yimid faqاala wuxuu yihi ya رasuul الlah إna امرأتيi kan انقطاaca ku jiro waa سmاعيل بن أbي khالد waayo caamirna waa shacbi أخبirtu أنa بشhير riwaayadan sidaanuu yidhi laakiin kuwii horaan soo marnay inuu ka maqlayba faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina imra'atii camrata binta rawaaxata amaratnii waxay i amartay an atasadaqa cala bniha nucmaana bisadaqatin inaan ku sadaqaysto wa amaratnii an ushhidaka calaa dalika inaan ku markhaati geliyana waa i amartay faqaala lahu nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ku yidhi hal laka banuuna siwaahu wiilal aan asaga hayn ma leedaha qaala nacam haa qaala faacdaytahum ma siisay midla maa acdayta lihada kan waxaad siisay oo kale qaala laa maya buu yidhi qaala falaa tushhidnii calaa jawrin jawr hay markhaati gelini wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadahanaa abu nucaym qaala xadahanaa zakariya can caamirin zakariya bnu abi zaaida can caamir waa shacbi qaala xadathanii cabdullaahi bnu cutbata bni mascuud xaa وأخبرنا محمد بن xاtم qال أخبرnا حبان qال أخبرnا عبد الله عن زكريا عن الشhعبي عن عبد الله بن cتبة بن مسعوudi أن رجuلا جاءa إلى النبي صلى اه عل سلم nin baa nbigu u yimid وqاla محمد أtى النبيa صلى اه عل سلم nbigu u yimid أنa رaجuلا أtاa buu midna اsتicmaala midna jaaءa buu la yimid faqاala wuxuu yihi إنii تصدقت على بني بصدقة فاشhهد inankayga صدqan ku صدqaystay markhaati noqo hadda sadaqow ku idlaaqa tajawusaa ku jiro waa hibo hibo waa hibo faqaala wuxuu yidhi hal laka waladun hayruhu ma leedahay qaala nacam haa qaala acdaytahum kamaa acdaytahu ma siisay saa u siisay qaala laa maya qaala wuxuu yidhi marka ashhadu qaala wuxuu yidhi ashhadu calaa jawrin jawr miyaan ka markhaati kacayaan ashhadu calaa jawrin ha qaala ashhadu calaa jawrin jawr miyaan ku markhaati fura aan ku markhaati kaca wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciidin can yaxya can fitrin waa fitr bnu khaliifa qaala xadathanii muslim ibnu subayx qaala samictu nucmaana bna bashiirin yaquulu dahaba bi abi ila اnabiy sal l slam yushhiduhu calaa shayin isagoo ii markhaati gelinayo acdaaniihi shayga oo u siiyey faqaala wuxuu yidhi alaka waladun hayruhu ilmo kale ma leedahay aan isaga ahayn qaala nacam haa wasafa biyadihi bikafihi ajmac kada wasafa wuxuu safay biyadihi gacantiisa uu ku safay bikafihi calaa cashiisa ajmaca oo dhan gacantiisa oo dhan oo sidaas yili waa safay ama sidaas oo kale na ayb ama gacan hal kaf ayuu sidaas u safay alaa sawayta baynahum maad sintid buu yihi marka sidaasuu yihi marka maad sintid uu yihi oo saakid aad sintid ayb alaa sawayta baynahum dh maad sintid yacni dhexdooda marka alaa sawayta baynahum waxay ka mid tahay adilada ay ka qaateen waajib inaynan ahayn waayo calaa sabiili lcardi buu usoo bandhigay maa saas yeeshid shayga waajibkaa marka maad yeeshid oo kale laysma dhaho waa lays amraa wabihi qaala akbaranaa maxamed bnu xaatim qaala akbaranaa xibaanu qala akbarana cabdullahi can fitrin can muslim bni subayxin qaala samictu nucmaana bna bashiirin yaquulu wahuwa yakhubu isagoo qudbaynayo indalaqa bi abi ilaa rasuuli llahi sal l slam uu ila tegay calaa caطiyatin acطaaniiha siisma uu isiiyey faqaala wuxuu yihi hal laka banuuna siwaahu qaala nacam qaala sawi baynahum sin marka ekey marka hadda xadiidka waxaan haynaa zuhri curwa shacbi iyo muslim ibnu subayx wahuwa yaqdubu markaa wuxuu ahay wabihi qaala akbaranaa yacquub bnu sufyaan qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin waa abu ayub alwaashixiy qala xadaanaa xamaad bnu zayd can xaajib bn اlmufadl bn اlmuhallab can abiihi qaala samictu nucmaana bna bashiiri yakdubu qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi icdiluu bayna abnaa'ikum ilmihiina u cadaalad fala icdiluu bayna abnaa'ikum xadiidkan marka alfaaddiisu aad waa waa alfaad kala duduwan waaye laakiin macaanidooda unma aada isuma khilaafsana ibnu xajar wuxuu yihi waاkhtilaafu اlalfaadi fi hadihi اlqisaةi اlwaaxida yarjicu ilaa macnan waaxid اkhtilaafkan dhan hal macno u noqona waqad tamasaka bihi man أwjaba الtaswiyata fi caطiyati اlأwlaad inta badanna waxaa qabsaday dadka waajibiyey ilmaha marka wax la siinaa in la simo wa bihi saraxa albukhaariyu bukhaarina saasuu caddeeyey waana qowlu daawuus wاthawriy waaxmeda waisxaaqa sidaasuu yihi ibnu xajar wa qaala bihi bacdu lmaalikiyatina sidaasay dhaheen haddana waxay ka hadleen uma almashhuuru maalikiyada agtooda waaa can haa-ulaa'i kuwaan yani agtooda waxaa mashhuur ka ah annahaa baatilatun haddii sidaas wax loo bixiyo inay baatil tahay waa baatil macnaheedu waxay tahay milki milkigeedu saxiix ma ahan haddii hadda qof uusaa wax ku milkiya waa laga soo celinaa qoladan marka la fiiriya calaa ra'yi haa-ulaa'i wa can axmeda imaam axmed isaga waxaa laga wariyey tasixu waa ansaxe watajibu waaan wayajibu an yarjica inuu celiyo oo ku noqdana waa waajib ayb waa ansaxe inuu ku laabtana waa waajib kaloo isaga lagu leeyahay hadduu ku laabo waaye marka ninkaasaa iska leh milkigiisii waana ayb wa canhu waxaa kaloo imaam axmed laga wariyey yajuuzu tafaadulu in kaana lahu sabab inuu yihi haddii sabab ay jirto waa loo kala badi karaa ka an yaxtaaja alwaladu lizamaanatin ow daynihi lizamaanatihi ow daynihi ow naxwi dalika maalan ilmaha mid kamida naafo waa ninkaasoo kale marka haddii loo gado wax oo naafonimadiisaas xooga kaalmeynayo ma la dhahayo halas kuwa kalena hala siiyo kuwa kale maba u baahnaaba muqtadihi ma joogo ama deyna mid lagu yeeshay kuwa kalena deyn laguma laha waa la sii karaa war ora deyntan iskaga bixi taas isaga dhib ma lahan ow naxwi dalika jumhuuru ahlilcilmi ayagu waxay yidhaahdeen in lagu simo siismadu waa mustaxab waajib ma aha haddii uu ka qaarkood uu wax u badiyo ama uu qaar wax siiyo kuwa kalena uunan siinin saxa wa kuriha waa ansaxaysaa waana la naca waa la karaahaystaa waa karaahatu tansiih waxaana wanaagsan was waxaana la wastuxiba waxaa la sunneeyey almubaadaratu ila taswiyati inuu ka qaado aw irujuuc inuu wada simo ama inuu ka qaado kan ka celiyo amarkana waxay ku xambaareen fardudhu iyo farjichu cala alnadbi nahyiguna waxay ku xambaareen cala tansiihi qoladii waajibisay ayaga waxay yidhaahdeen wa min xujati man awjabahu waxay yidhaahdeen anahu muqadimatu lwaajibi waajibuu muqadimo u yahay liana qadca alraximi walcuquuqa muxaramaani wuxuu leeyahay marka qaraabo in la gooyo cuquuq waa xaaraan famaa yu-addii ilayhi maa yakunu muxaraman waxay ku gaarsiiyaan xaaraanay noqonayo oo waxay leeyihin hadda haddii uu odayga hal cunug wax siiyo kuwa kalena uuna wax siinin waxay sababay in kuwa kale ay caasiyaalo noqdaan caasinimaduna xaaraan waayo wixii marka xaaraan sabab u noqonayo xaaraanay ayagana noqonayaan halkaasay iyaga la mareen qolooyinka qaarkoodna ayb kuwan kalena marka waxay leeyihin qariinada ka sarfinaysa wujuubka oo istixbaabka u sarfinayso kuwii aan soo sheegaynay waa atuxibu an yakuuna fi lbiri sawaan inay biri an yakunuu fi lbiri sawaan isku mid inay ka noqdaan maku farxad geline iyo riwaayo waxay keen ishhad calaa hada hayrii orod heyrkay markhaati uga dhigo laakiin middaa waa laga dooday heyrkay mar aniha iga dhigin heyrkay uga dhig culimada jumhuurku waxay leeyihiin haddii ay xaaraan tahay qof kale markhaati uga dhig nebiga ma dheheenay leeyihiin asagaa diiday maqaamka uu joogo darteed ayuu isaga u diiday laakiin hayruhu min annaas waa ka markhaati kici karaa waayo isagaa wuxuu yidhi ishhad calaa hada hayrii markhaati gasho kuwa kale waxay leeyihin maya kan tahdiid waayay leeyihin tahdiid orod bax cid kale u geey waayo macnaha waxaan nagala tago hebel cid kale la aad ani igala tag camal ay ka dhigan tahay naan saasoo kale iyagu kuwa kalena ay dhahayaan oo fiihi maa fiihi haddana waxay isku khilaafeen taswiyada haddii la simaayo qaabkeen loo simaa moxamed ibnu xasan ishaybaani iyo imaam axmed iyo isxaaq iyo shaaficiyada qaar kamida iyo maalikiyada iyo waxay ku tageen alcadlu an yucda dakaru xadayni kalmiraahi taswiyadu waxaa waayey leeyihiin dhaxalka sida dhaxalka loo sii lahaa oo kale yacnii wiilka labo gabdhood waxay qaadan lahaayeen inuu qaato taasaa taswiyadu ay tahay waayo hadday haddii hadda uu dhimo lahaayba saasay wixiisa u qaadan lahaayeen waxayna xujaysteen biannahu xaduhaa min dalika almaal maalkaas waxa ay ku leedahay hadda lacalla hadduu dhinto odagaas intaasuu noqo lahaa awalba kama bateen qaar waqaala hayruhum keyrkoodna waxay dhaheen laa farqa farqi male nin iyo naag wadaahiru lamri bitaswiyati yashhadu lahum yani sawi beynahum daahirkeeda wuxuu keenaa in la simo taasaana marka xoog badan ayib meeshaa marka imaamu maalik isaga xadiidkan oo nucmaan bnu bashiir wuxuu ku macneey jiray macno kale wuxuu dhihi jiray inamaa macnaa hada alxadiid xadiidkan macnihiisu wuxuu yahay aladi jaءa fiihi kan waa xadiidkan fii man naxala bacda waladihi maalahu kulahu wuxuu yihi inamaa macnaa hada alxadiid aladi jaءa fiihi fii man naxala bacda waladihi maalahu kulahu xadiidkan nucmaan wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa qofkii maalkiisa oo dhan hal cunug oo ilmihiisa kamida siiyo kaas waayo waxaa laga hadlayuu leeyahay amaa bacda maalihi hadduu siiyo dhib ma lahan uu leeyahay waqad naxala abu bakrin sidaanuu maalig dhahayaa waqad naxala abu bakrin radia allahu canhu caa-ishata duuna saa'iri waladihi abuu bakar caa-ishoo wax gaar si gaar ah u siiyey inta kalena ma siinin waxaana sidaa ka sheegay ibnulqaasim iyo ashhab ayaa maalik saa ka sheegeen cumar laftiisana waa laga wariyey macnahaas oo kale marka xadiidkii muxuu ku macneeyey cinda cinda maalik macnaha xadiidku waa maxay nin maalkiisa oo dhan dhiibaayo marka haddii maalkao dhan uu dhiibaayo saasaa looga celiyey maahane haddaan maalkao dhan la dhiibaynin mid waa la sii karaa abubakar iyowna soo qaatay laakiin waxaa u baahan in la taxriiriyo in la ogaado nucmaan aabihiis bashiir xoolo dhanba inuu halkaas addoon ka qabay iyo in kale taas ma no ma noo cadda alimaamu shaafici isaga wuxuu daliishaday wixii uu maalik deliishaday oo min ficli abi bakrin ficilka abubakar waa waa deliishaday isxaaqna markii dambe qowlu shaafici buu usoo laabtay ibnu cabdilbar wuxuu yihi wa asaxu shayin canhu fii dalika imaam axmed marka la fiiriyana shayga ugu asaxsan oo maali imaam axmed ka soo arooray ma dakarahu maa dakarahu alkhiraqiyu waa khiraqi fii mukhtasarihi wuxuu ku sheegay canhu can axmeda uu ku sheegay ayb axmed uu ka sheegay wuxuu yihi qaala waidaa faadala bayna waladihi fi lcadiyati ilmihiisa hadduu ku kala dheeraad siiyo siismada umira biraddihi waxaa la amraa inuu celiyo ka celiyo kamaa amara nabiyu sal ll ly slam siduu nebigu amray fain maata hadduu dhinto walam yaruddahu ownanna celinin faqad habata liman wuhiba lahu qofkii loo hibeeyey ayay u sugnaatay idaa kaana dalika fii sixatihi waa goorma laakiin markaas oo wax bixinayo waa markuu caafimaadka qaba hadday tahay laakiin markii kale oo uu jiranayo hadduu wax bixiyo ee markaas maa zaada cala thuluth maxjuurow ka ahaa soo maha markuu caafimaadka qabayo hal cunug wax siiyey ilmihiisa ka mid a inuu ka soo celiyo waayo kama soo celinin waa dhintay isagoo ninkii sidaa wixii gacanta ugu dhigay hadhow marka maalkaas ma laysku qabsanayo dhaxal waayo iyo ma la dhahayo ninkaa isaga qaadanayo ayb wadahaba taawuusu wa ahlu daahiri iyagana waxay ku tageen ilaa ibdaali hada nuxli noocan baatilnimadeeda waa soo sheegnay wakaana daawuusu yaqra-u cindahaa daawuus weliba wuxuu ahaa marka uu arko qof yacni ilmihiisa mid kamida wax siinayo kuwa kalena aan siinaynin waa diidi jiray waa inkiri jiray wa kaana yaqra-u wuxuu akri jiray afa xukma aljaahiliyati yabquun u akri jiray daawuus waxaa kaloo laga wariyey inuu yihi laa yajuusu lirajuli an yufadila bacda waladihi walow ragiifan muxtariqan ma banaanuu yihi qof inuu ilmihiisa mid kamida gooni oo wax uga fadilo oo u siiyo rooti gubtayba ha ahaada xataa rooti gubtay gaar uma siinayo ku xeel dheeraaday marka adu aqwaashaas iyo wararkaasaa ku jirto hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxabi